yaxyuuna way noolaanayaano wayambutuuna waa soo dhalanayaano waa xub siibanayaan kamaa yambutu suu u dhasho xabbu fii hayaatihi qaababkiisa kala duwan xabbu xamiili sayli xabadda midhaha ee daadku qaaday fii xaafaatihi daadmareenka dhinacyadiisa markay daadka biyuhu yimaadaan beertii midhaheedii wax kamida soo qaadaan qayb ay la tageen la tage qaybtii dhinacyada ku hartay hadhow biyihii markay degaan way soo baxdaa soo maaha si uu qolofteedii uga soo dhexbaxdo iyadoo quruxsanoo aad u dhalaalaysa ay bud uga soo dhexdhexda u xubsiibato saasoo kaleetay qumudkii madoobaa bay ka soo dhexbaxayaanoo kasoo dhexsiiya qurux badan bay marka ka soo dhexdhihi doonaan way nahru xayaadka markii la geeyo kamaa annamaa yambutu waasaa nabigu sal slam kamaa tambut alxabbatu fii xamiili sayli buu yii nabiga baradaad mareenta meesha ah say dhinaceeda markay tahay uga soo dhalato oo u qurux badantahay usoo noqonayaan kamaa yambutu si u dhasho xabbu xamiili sayli midhaha ay daadku soo qaaday fii hayaatihi qaababkiisa kala duwan wa fii xaafaatihi xaafaati sayli saylka dhinacyadiisa biyomareenka dhinacyadiisa sida uga dhashoo kaleeta usoo dhalanayaan ay xub siibanayaan sidii kaasi qubka uga soo dhexbaxay isagoo qurux badanoo curdana iyagoo qurux badanoo curdana oo abnaau alaain wa alaaiina soddon iyo saddex jir dadeeda bay bud ka soo dhaa halka kasoo dhalanayaan waa ahlu jannuhu dhammaantood abnaau alaain wa alaaiin ay noqonayaan baa nabiga calaisl salaam ka soo aroortay halkaasaan ku delaynaa maanta haye shanna wuu badnaa soo maa sabtidiibuu idin baa sooma ya wayukhrij اllaahu min anniiraani wuxuu ka soo saarayaa jamiica man maata qof kasta oo dhinta cala aliimaani iimaan ku dhintay lakiin qof shirki ku dhintaa naar laga soo saari wax jira maaha fii nahri اlxayaati baa yuطraxuuna lagu tuuri doonaa faxman iyagoo dhuxul madoobaatay ah fayaxyuuna way noolaan doonaanoo wayambutuuna way soo dhalan doonaan kaannamaa iyagoo ood moodo oo kaleeto weeye laakiin kaannamaa anu gaar u macnayn maayo kaannamaa yambutu sida isagoo inuu soo dhalanayo aad moodo fii hayaatihi qaababkiisa xabbu xamiili sayli midho uu daad soo qaaday fii xaafaatihi fii xaafaati sayli daadka iyo daadmareenka dhinacyadiisa si ay uga soo baxdo bay u soo bixi doonaan oo usoo qoloftii madoobeed ay u hari doontaa sida qubkani ugu hara midhaha wallahu aclam maanta halkaasaan ku daylaynaa
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan soo gaarnay inuu naadim ku yidhi mualifka raxima allahu tacaala والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا عدوى ولا طير ولا تذكر ميوله لا نوء لا عدوى ولا طير لا عما قضى الله تعالى حولا لا, غو لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان عشر كأنه مانت إن شاء الله تعالى لحظة بيت بكساب سنان دونا امتحانك بعد إذن كل رأي سوما عشر ردي هرانا واتك عبادي سوى إذن كل بدناين مرة كان على إذين يرين لقبنا يا وقت غير إنه دميستو waxaan kusoo jirnay arkaanu liimaan labadeenna cashiir ee u dambeeyey shalay iyo daraadna waxay ku saabsanaayeen aliimaanu bilyowmi alaakhir laga soo bilaabo bilmacaadi ayqin bilaa taradudin wala dacaa cilmin biwaqti lmawcidi hadda maanta cashirkeenna wuxuu ku saabsan yahay laba mas'ala masale waxaa weeye ruknigii lixaad ee arkaanu liimaanka aliimaanu bilqadari qaybta labaad ee labada beyd oo afarta beyd ee horuu kaga hadli doonaa mualifku raxima allahu tacaala qaybta labaadina waa martabadii saddexaad ee alislaamu waaliimaanu waalixsaanu iyo xadiidka jibriil ee baabka dhaniba uu ku saabsanaa wasaadisu rukniga lixaad ee arkaanu liimaanka ah aliimaanu waa in la rumeeyo bilaqdaari waxyaabaha ilaahay horay u qoray iyo wax kastaba horay inuu dunidan u qadaraa intaan la abuurin inaad rumayso wey ee fa ayqinan yaqiini bihaa qadarka ilaahay wax walba inuu horay u sii qoray yaqiini walaa tumaari ha ka doodinoo ha ka murmin arrintaana dood iyo muran ha ka keenin fa kullu shayin wax kastaba biqadaa'in wa qadarin xukun iyo qadaraad lasii qadaroo horraysay buu leeyahay walkullu dhammaanna fii ummi lkitaabi kitaabka asalka ee lowxil maxfuudka ah mustatar mid lagu qoray oo sadaradiisa ku yaalla wey intaa mualifku raximah ullahu tacaala wuxuu ku sheegay aliimaanu bilqadaa'i waalqadar labadaa beyt labada beyd ee ka dambeeyana waxyaaba masaa'il soo hoosgelaya alqadaa waalqadar buu kaga hadlayoo waan u tegi doonaa masalada aliimaan bilqadaa waalqadar la yidhaahdo horta lafdiga alqadaa iyo alqadar waanu laba erayoo cumuuman isku macno looga jeedo wixii ilaahay xukumee horey usii qoray wey wixii ilaahay qadarku waa wixii ilaahay horey usii qoray baa looga jeedaa xukunkana wixii ilaahay uu doonay ee uu xukumay inay sidaa u dhacaan masalatu alqadaa'i waalqadar marka laga hadlayo waxaa looga hadlaa axwaal qadarka sidiisaba wuxuu leeyahay maraatib haba kale xoog badnaatee waxa uu leeyahay maraatibta qaarkeed baa waxay leedahay ama qadarkuba haddii qaaragaalka say u qoraan culimmadu axwaal buu leeyahay kala duwan midda ka saddexaadi waxa uu leeyahay qadarku thamara iyo miro ka dhalanayso dunidan lagu taaban kara uu leeyahay waxaa mid intaa afreeya shubahaad iyo ismoodsiis dadka ka soo galayoo ama qolo inkirtay kaga yimid ama qolo si qalada u fahantay oo kale kaga yimid ama qolo isku dayday xujiya daliil inay ka dhigata isu yimid intaasoo dhani marka la isku soo duuduuba waxaan leenahay qadarku waa laba baab si risaaladii barbahari aan kaga hadalnay laba qaybood weeye baal cilmiga alqadaa waalqadar qayb inaan rumaynaaye ay waajib tahay in la ogaado oo la bartana ay diinta ka mid tahay oo tamaanta aan ka hadli doonaa iyo qayb ilaahay cilmigeeda qariyey in la qodqodaana ayna bannaanayn qodqodkooda iyo daydeegeeduna wax dhib iyo mushkilad a maahane aadan wax kale kala kulmaynin watay culimmadu ku mataleena qoraxda iftiinkeeda haddaad tidhaahdo qoraxda inaan si fiican u eegaan doonayaad aad u fiiriso adunbaa indhaha intay ku xanuunaayno nuurku kaa tago umbaad wareeri maahane qoraxdu siday u agtahay ku baran maysid inaad yada iftiinkeeda iyo nuurkeeda intaad indhaha ku taagta aad eegto ku baran maysid qadarkana qaybo waxa uu leeyahay haddaad sii qodqodood hoos u sii gasho waan baari oo inaan ogaadaan rabaa aad tidhaahdo aadan ogaanayninoood ku jaha wareeri oo rabbiba ugu talagalay inuu qarsoonaado ilaa culimmada qaarkood ay aqwaashooda iyo aahaartooda ka mid tahay inay yidhaahdaan qadarku waa sirullaahi fii khalqihi ilaahay sir u qarsoon oo khalqigiisa ku saabsan weeye cidnana inuu u sheega maanu doonin laa nebi la soo diray walaa malag muqaraba waxaan ilaahayba ugu talagelin inaad ogaatana ma ogaan kartid sida waxaan ilaahay ugu talagelin inaad aragto aadan u arki karin walidaalika waxaa habboon inaadan isku mashquulinoo dhinaca marka laga eega midho berda duuduub baa loo liqaa aad u liqdood iska daysa dabagalkiisa ilaahina subxaana watacaala dunidan wixii uu talagalay iyo wax waliba ama ha noqdo wax dawaat iyo ajsaam lahoo xataa la arki karo ama ha noqdo wax cilmi iyo macnawiyaad ahoo la ogaan karo intuu ugu talagalay in la ogaadaa la ogaan wixii ugu talagalay inaad aragtana waad arki waxaan ugu talagelinaad aragtaa ama daa'iman ama mu'aqatanna weligaa arki mayse amaa daa'iman malaa'igta inala joogtaa ka mida malaa'igta waxaa ka mida jibriil jibriil baa nabigu u iman jiray calayhi salat slam u waxyoon jiray saxaabada la fadhidana aanay arkaynin nabiguna jibriil markii uu arkay leylat lisraa'i waalmicraaji calaa suuratihi uu ku arkay wuxuu yidhi waxaa arkay lahu sittu mi'ati janaaxin lix boqol oo garab buu lahaa kullu janaaxin garagka garab kastaba saaddan maa bayna alufuqayni bariya galbeed buu iga qariyey lix boqoloo garaboo mid waliba markii uu saa ugu arkay qoraxdhac iyo qorax kasoo baxba ka jira weyrankiisi intuu leegyahay waa hal garab halkii garab weeye lix boqoloo garab ku dhufo intaa isagoo weynan la eg baa intuu nabi maxamed u yimaada calayhi salaatu wasalaam oo waxyiga soo gaarsiiyo baayan dadka la joogaya arkaynin waayo ilah baan u tilgaa isagoo intaa weynan la-eg baadan arkaynin jinkaa ka mid inana nool oo haqalayn layna yidhahdo addoommo ilaahay oo cibaado lagu wada leeyahay aan nahay intaasuu yaacayaayo buuxaayoo didayaayo aadan arkaynin inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum hadda hadduu ku yimaado halkan jin baa marayoon arkaa uu ku yidhaahdo mama nin khuraafo wada ama nin waalan ama nin bale iyo jin la shaqaysta wax isugu ekeysiiyeen baad u qaadan adigoo rumaysan jinku ummad inay yihiin nabiguna sheegay saddex qaybood yihiinoo qayb ay masas iyo abeesooyin yihiin qaybna ay shimbiro duulaya yihiin qaybna sida aadamaha dadegan oo guuro oo reero oo xoolo dhaqata ay yihiin sida aadamaha u dhaqmo oo isguursado oo tarma ay yihiin ninkii ibliis ahaa ilaahay abuuray ee malaa'igta dhex joogi jiray isna waa kan la soo dejiya dadka waswaasinayo weli ma maqasheen waxla ibliisoo soo gelaya gurigaa arkayo markuu aniga isii gelay ee qalbigaygu sii gelayay baa arkay miyaad maqasheen haddana waa makhluuqaad jiroo loogu talagelarta kuwa kuwa daa'imkaa weyinta adduunyada la joogo qayb waxaa jirta aadan arkaynin si muaqatan ah u dhacdaa jirtoo badan qaybaha muaqatanka u dhaca uun khalqi waxaa ka mida aadamahan ka badan oo juuj wamaajuuj la yidhaahdo oo xilligii dulqarnayn joogay oo lagu yidhi ina yaajuuj xataa idaa balaga uma atbaca sababan xataa idaa balaga bayna sadayni wajada min duunihimaa qowma laa yakaaduuna yafqahuuna qowla qaaluu ya da lqarnayni ina yajuuja wamajuuja mufsiduuna fi lardi nimankaana waa nagu soo duulaanoo waana baabi'iyaan fahal najcalu laka kharjan waxba ku siinaa calaa an tajcala baynana wa baynahum sadan anaga iyada gidaar dhexdeeda ka dhiside ilaa hadda juuj wamaajuuj nimankii la dhihi jiray waa lasoo taaban laya qolyaha mongoliyadii hore iyo china iyo kuwaaga wareegaya nabigu tilmaamuhu ku tilmaamay wuxuu yidhi ninku ma dhinto ilaa boqol wiil dhalo boqol wiil ou dhalay ilaa warka ma dhinto ummaddii sidaa ahayd ilaa iyo hadda inagu waa la arki layahay meel ay ku nooshahay ilaahay baa kayn dhasaabay dadkii waxaa laga yaabaa barrigeenna barri saddexdii dhan inay ku nool yihiinoo aan laynaba tusinba waxaa kula mid ninkii dajaal ahaa ee xilligii nabiga tamiimu daariya ay ku soo arkeen badda isagoo ku xidhan oo iyagoon ogeynba dajaal waxa la yidhaha intuu jiro intuu waraystay maxamed nabiga dambeeye carbeed ma la soo diray meeshii madiine ahayd ma tegey dadku maxay sameeyeen ma la dagaalameen meeshii tabariye ahayd biyo ma galeen mar dhow waa laysoo dayn doonaa dajaalka laydinka sheekayn doonana waanahay uga sheekeeyey nabigu markuu yimaadeen ay u sheegaanna u rumeeyey intaasoo hadda maraakiib iyo satalaydyaa la sameeyeyo ilaa hadda dadka waa laga indhasaabay meeluu ninkii dajaal la dhihi jiray joogo sidii nabigaba ala sl markay tabbat yada abi lahabin wataba soo degtay umu jamiil imraatun bilahbin ay dhagaxa u soo qaadatay inay nabiga madaxa kaga dhufatay rabtaa nabigii abubakar oo kacbada agtooda joogay u timid abubakar awey saaxiibkaabay tiri waa laga indhasaabay markaasuu wuxuu yidhi wii caaye saaxiibkay xuma caaya bay tiri haddaanka dhagaxasan madaxa qac ka siin lahaa bay tiri oo madaxa kaga dakri lahaa markay iska tagtay rasuulka kumayna arag miyaa ilahay baa indhehdiga leexiyey buuri hadda laba ninoo wada fadhidaoo sheekaysanaysay midna aragtaa midna arki laadahay wax waliba waxaad dhici alaab intaad raadiso halkaa miiska a taalla maantao dhan saa u daydaysa inaad ku rafaacdo oo isaga tagto hadhow adoo socdoo daydayn soo gala banaanka iyadoo taalla ad aragto sooma dhacdo waktigaa waan loogu talagelin aad aragto adigoo cabdun musayarun baa tahay adoon adduunyada ilahay si u qadaray qadarkiisa ku dhex socdaa tahay haddiiba taasi ay tahay waxyaabihii ajraamtiiyo dawaadda ahaa oon loogu talagelin aad aragta aadan arkaynin wixii cilmi ahaaye inaad ogaata aan loogu talagelinna ogaan maysid waxaa ka mida berri aduma noolaan mise waa dhiman haddii maanta lagu yidhaahdo berri miyaad noolaan mise waa dhiman waruma haysid wamaa tadrii nafsu maadaa tagsibu hadan waxay noqon doonto xaggeed ku dhiman doonta haddii lagu yidhahda ma taqaanid wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuutu qiyaamadu goormay dhici allah keliya og sababtoo ilaahay baa intaasoo dhan cilmigeeda gaar la noqday oo qariyey haddaba waxyaa uu cilmigiisa qariye gaarka la noqday baa jaanibka qadarka uu ka mid yahay haddii aad baarbaadhana dhoobo un baa lugaha la geliyey isaga dheerow isaga fogow tusaale yawgi ibnu bata uu bixiye waxaa ka mid ah fii kitaabi alqadar oo ka mid a kitaabkiisa ibaanada haddii ay isweydiisay ilaahay ibliis ma abuuray mise ma abuurin markuu abuurayeyna wuu ogaa ma ogaa inuu addoommadiisa fasaadin doono caduwuhu uu noqon doono mise ma ogeyn haddaad tiraahda ilaahay ma abuurin ibliis kufrun weeye haddaad tiraahda ilaahay ibliis waa abuuray mase ogeyn inuu cadowgiisa ku noqon doono iyadana kufrun weeye haddii aad tiraahda wuu ogaa laakiin waxbuu ka qaban waayey iyo ka cajizayna kufrun weeye haddii aad tirahda waxuu ka qaban karaa laakiin xikmad daru ugu sii daayeyna addoommadiisii ugu sii daayey si uu fasaadiyena waxaad ku dhacaysaa kufrun weeye masalada baarbaaritaankeeda iska daaso lagaama waayin masalada baaritaankeeda iyo dabagalkeeda isaga joog waxa lagu yiri weeye hadhow haddii aad dhex qaadoo tirahda masaladan asalkeeda soo taaban adunbaa intaad jaha wareerto unbaad ama say rag badan ku dhacday diinta ka dhaqaaqay ood ka bixi ama qadarka dhanba inuu jiraad horay u inkiri ama cilmiga ilaahay baad inkiri oo waad gaaloobi ama waxaadun dhihi ilaahay islaam buu iska yeela wax xikmado ku jirtana ma lehe intaad tidhahdaad gaaloobi maxaa waxaay wareerkaa ku wata marka baabkaa qadarkaa gelin baabkii laynaga doonayay inaan baranayn qadar qadaa walqadar ka ogaanaayey waa baabka maraatibtiisa iyo amaraadkiisa ugu badan saa darteed waxaan leenahay qadarku maraatib buu leeyahay haddaad maraatibtaa aasaaska koobaad aad qirtana inta kale mugdiga iyo ishkaalku wuu kaa bixiba kow haddii aad waxaa aasaas u ah alcilmu اlmuطlaqu lilaahi tacaala ilaahay wax walba inuu og yahay inaad qirtaa aasaas u ah martabada koowaad alcilmu wey waa inaad rumaysaa ilaahay wax walba inuu og yahay wax kastoo hor dhacay inuu og yahay wax kastoo dhici doonana inuu og yahay sida uu dhici doonana inuu og yahay wax kastoon dhici dooninna inuu og yahay haddaba cilmiga ilaahay ee waasica inaad qirto wey ilahayna cilmigiisa qur-aanka ina badan buu inoogu sheegayo aan la soo tira koobi karin mar wuxuu yidhi laa yaczubu canhu midqaalu daratin fi اsamaawaati walaa fi اlard daro waxu dhigma oo cirya dhul ku jira toona alla kama qarsoomaan haddaba cilmigiisa waxaynu kaga soo hadalnay markaan soo maraynay wacilmuhu bima badaa wamaa khafi axaata cilma biljaliyi walkhafi baynu ku soo marnay haddii aad qirto ilaahay wax walba oo dhacaya inuu ogaa inta aanu dhicin wax kastoo dunidan iman doonana inuu ogaa inta aanu imanin wax kastoon dhici dooninna inuu sii ogaa inta kownka dhanba aanu abuurin haddii aad rumayso ilaahay wax ka qarsoon wax yar iyo wax weyn inuusan jirin wax aanu ogeyn inaanu jirin ogaanshaha ilaahay uu og yahay haddaad qirtay inuu wada xaqiiqo yahay oo sida runta u wada og yahay maraatibta inta ka dambaysa way sahlan tahay taa markaad qirtaa waxaad qiri marka labaad ilaahay inuu qoray wixii uu dunida say u dhiciye wuu ogaa waxa dhici dooniyo waxaan dhacaynin cilmigiisii fi lawxi اlmaxfuudi wainahu fii ummi اlkitaabi ladaynaa lacaliyun xakiimnaa qirta wey saa darteed ilahi wuxuu yidhi ma asaaba min musiibaة fi اlardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabi min qabli an nabra'aha intaanan abuurin baan horay usii wada qornay inaa kula shayin khalaqnaahu kula shayin wax kastaba khalaqnaahu waxaanu ku abuuray biqadarin shaygaasoo khalaqnaahu haddii sifa laga dhigo waa muctasila iyo kashaaf zamakhshari aanu ku gabanay masaladaas nabiguna wuxuu yidhi kataba allaahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana ogaanshaha maha waa qoraalka konton kun oo sano konton kun oo sano marka lagu yidhi waina yowma cinda rabbika ka alfi sanatin ku dar waxaan la tirin karin bay tegi markaas tira aad u badan bay noqonoo sanawaad markii inaga teenna lagu xisaabo baa horay loo sii qoray waxaa kaloo nabigeenu yidhi awalu maa khalaqa allaahu alqalam wax ilah buuna qalin baa ugu horreeyey fa amarahu amar buu siiyo qor buu yidhi fajara alqalamu bimaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wax kastoo qiyaamada laga gaara dhici doona xataa wa bacda alqiyaama say riwaayadka qaarkood caddeeyeen wuu sii qoray qalamku wax walba in la qoray se wax ilaahay uu ogaa iyo cilmigiisii waasica ahaa waxa dhici doono oo dhan ee ku saabsanaa buu sii qoray haddaad inuu cilmigeeda lahaa uu oga aad qirtay fii qoraal in loo bedelo fii lawxin maxfuudin in la geliyey baa martabada labaada martabada saddexaad waxaa weeye almashii'a alkowniya doonitaanka ilahi subxaana wa tacaala halkaasaa dadka in badan mugdi ka soo galaa ilaahay mashii'ada doonitaankiisu kuma xirna kowniga adduunka si u soconaya ah inuu waxaan dhici doona raalli ka yahay inay dhacaan kuma xirna ilaahi subxaana wa tacaala markii uu qadaray inuu abuuro khalqiga khalqigana uu qadaray inuu cuquul iyo garasho u yeelo ee uu ogaa xaaladaha dhici doona qof walibana imkaanaadka uu siiyey iyo caqliga iyo garashada iyo garaadka uu siiye waxa uu dooran doono buu sidii ay u dooran lahaayeen buu u qadaray oo buu u qoray markii uu qorayna waxa uu doonay uu ka bedeli karay oo waa dabagedin karay agga iyo agga waa u kala jeedin karay laakiin wuxuu doonay sidaa inay ahaato qof walibana isaga rabitaankiisii iyo khiyaarkiisii uu ogaa ilaahay inuu dooran doonee loo qoray intii nin walba wuxuu samaynaya loo daayo in lagula xisaabtamo waxaa u samaysay la yidhaahdo ilaahay waa sii ogaa ilaahay muxuu iiga bedeli waayey gar ma aha hadduu kaa bedelo dhinac fiican kuu bedela min fadlihi wey hadduu kuu daayo saad adigu dooratay iyo saad doontay inaad yeeshayna waxaa weeye bicadlihi weeye caqligiibuu ku siiyey wixiibuu kuu sheegay imkaanaadkiibuu kuu diyaariyey adigaa kala doora lagu yidhi dhankaa inaad u dhaqaaqdaa dooratay daayaa la yidhi ha baxe isagaa halkaa ridda laga soo qaban doonaaye maxay ridda layga soo qabtoo joog laii dhihi waayey gardarro wey haddaad ku doodood ku muranta martabada afraadi waxaa weeye aliijaadu wax waliba xilligii loogu talagalay marka la gaaro baa la ahaysiiyaa adiga inaad dhalato horuu ilaahay ogaa inaad dhalan doonto horuuna u sii qoray inaad xilligaa iyo xilligaa dhalato xilligaa iyo xilligaa inaad dhalatana iraadadiisii iyo dooritaankiisii kownigahaa baa ku dhacay maxaa soo haray wakhtigii loogu talagalay marka la gaara in lagu abuuro oo dhalato oo asbaabtii laysku toosiyo aabbaha iyo hooyada laysku soo toosiyo oo laga yaaba dunida labadeeda gees in la isaga keeno aabbaha iyo hooyada aabbahaana intaasoo haweenayna ag joogaan meeshuu joogo hooyadaana intaasoo raga ay ag joogaan meeshaay joogto intii midkood lasoo duuliyo meel laga soo kaxeeyo ama telefoon lagaga soo hadashiiyo la isla doonto sa adigu u dhalata asbaabta la diyaariyo waxaa weeye iijaadka iyo ihaysiinta markii xilligii la gaaro taasi waa qadiyad masale koobaad weeye masaa'ilka soo hoosgelaya axwaasha qadarka iyo kitaabadu marka wax la qorayee niri waa la qoray kitaabadu waa saddex qaybood qaybtan aan ka soo sheegnay lawxulmaxfuudka lagu qoray waxaa la yidhahdaa kitaab alazaliya kitaabka qoraalka joogtada isagoo waxba iska bedelaynin laa yatabadal walaa yatahayar waa lawxulmaxfuudka waxa ku qoran wey ka aan laga bedelin waxbana midkaa wey qayb labaad baa jirtoo la yidhaahdo alkitaabatu alcumriyatu cumrigaaga qof walba cumrigiisa gaar loo qoro waa markaad caloosha hooyadaa ku jirto muddo malaga la soo dirayo ee rabbigii weydiin doona fa yu'maru biarbaci kalimaatin afar baa la amrayaa bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciidunta alkitaabatu alcumriya baa le qof walba cumrigiisii baa hal mar xilliga uu soo bilaabanayo inay xilligu dhammaanayaa loo qoriyo waxa uu mudanayo si jumlo ah loogu qoriyo waa jumlo tii hore ka yar tii horena uunka oo dhan oo meel ku wada qoran weeye tanna adiga oo gaar laguu qoray weeye haddana adigoo gaar laguu qoray waa jumlo duuduubano waxaagii oo dhan oo hal mar la qoray weeye midda saddexaadna waa alkitaabatu alxawliya sanadkii habeenka laylatulqadriga ah baa malagii malag walba hawsha u xil saaraa baa shaqo sanadeedkiisa loo dhiibaa innaa anzalnaahu fii leylati mubaarakatin ina kuna mundiriin fiihaa yufraqu kulu amrin xakiim amra min cindina ina kuna mursiliin sanadkaa wixii gudihiisa ah shaqadii loo dhiibay buu malagu qabsanayaa intaad dhiman doonta leylatulqadriga loo dhiibaa habeenka ilaa habeenkeeda kale inuu nafta mid walba xilliga loogu talagalay kasoo qaado kasoo ururiyo kitaabadaa cumriga ah iyo middaa xawliga ihi waxbaa iska bedeli kara waxbaa ka bedelmi kara bifadli illaahi waraxmatihi in wax ka bedelmayaanna kitaabka iyo sunnaduba si cad bay u qeexeen culimmaduna kutubay ka qoreen kutubta laga qoray intaanu waan arkay laba kitaab baa ugu fiican laba risaalo risaalo uu leeyahay murci karmi alxambali ninka la yidhaahdo iyo risaalo uu leeyahay moxamed ibni cali ashawkaani uu leeyahay risaaladii shawkani dabiya dacal boqolkiiba sagaashan waxaa xarfan u soo guuriyey sadiiq xasan khan tafsiirkiisa fatxulbayaan risaaladiina keligeed oo la daabacay way ta matbuuca way taallaa ziyaadaة اcumri wa nuqsaanihi baa la yihahda cumrigu inuu bato hoosu dhaco amaa qur-aanku meel hal meel ka badan baa lagu sheegay mar waxaa lagu sheegay fii qowlihi tacaalى yamxu اllaahu maa yashaau wayuhbitu wacindahu umulkitaabi umulkitaabkii weynaayan bedelmayni isagaa haya kuwan kalese yamxu llaahu ilaahay wuxuu ka tirtiraa maa yashaa wuxuu doono wayuhbitu wuxuuna sugaa wixii uu doono wacindahu umu lkitaabi aayadaha lagu sheegay waxaa ka mid a aayadan ah fii suurati اlancaam horaanteeda aayaha bilowgeeda ah uma qaضىa ajalan wa ajalu musaman cindahu ajal buu xukumay oo yihi ha loo qoro ajal kalena agtiisay taallaa oo rabbi subxana wa taala lawxlmaxfuudkay ku taallaa aayadda saddexaada lagu sheegay waa suuraةu faaطir wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ila fii kitaabin nin cimri dheer la siiye lama siiyo nin cimrigii si uu lahaa qayb laga gooyena lagama gooyo iyadana waxbaa iska bedelay sowmaa nusuusta sunnadu way tiro badan tahay iyaduna xadiiu markii aadan dhabarkiisa laga soo saaray duriyadiisa waa kii wax dhaldhalaalaya la tusay waa kaynu soo marnay wuxuu yihi daawuud kan dhalaalaya muxuu waa daawud imise waa dadiisu laba riwaaya midna afartan bay tahay midna lixdan boqol ha loo dhammaystiru yidhi waa looga gooyey aadamna wuu ogaayo cimrigiisu inuu kun sano yahay baa loo sheegay hadda kunkii sanee loo sheegay baa wax laga gooyey oo laga bedelay sowma cimrigii aadam wuu isdhimay malakumoodkii u yidhi wuxuu arrintaasaan ilaaban soo kaad bixisay maahu cimrigaagi haddaba cimrigii aadam loo sheegay in laga gooye malaguna uu ogyahay halkan ka gool la yidhi yamxu llaahu maa yashaa wayuhbituneta way muuqataa waxaa kaloo nabigu yidhi sida bukhaariiyo kayrkiiba wariyeen xadiid buu ku sii qeexay oo nabig ala slam waa kii uu lahaa qaraabada oo la xiriiriyo iyo riwaaya sunanku waxaa jirta falyattaqi illaaha walyasil raximahu leh ninkii doonaya risiqa in waasaca looga dhigo wayunsaca lahu fii aarihi cimrigiisana loo dibdhigoo loo dheereeyo falyasil raximahu qaraabada ha xiriiriyo haddaba cimriga in la dheeraynayso maaragti asbaab baa jirta cimrigu ku dheeraadoo cabsida alle iyo xiriirinta qaraabada ay ka mid tahay nusuusta tilmaantay qadarkii kuu qadarnaa ee cimriga iyo xawliga ahaay in wax iska bedeli karaan intaa keliya ma aha waa kullu nusuusi ducaa oo dhan nusuusta allabariga o dhan wey ducada iyo allabarigu wax kugu soo socday haddayna waxbaba ka qabanaynin maa faa'idatuha saa darteed nabigu wuxuu yidhi laa yaruddu اlqadaa'a ila اducaaءu qadihii la xukumay waxaa celiyo hor istaaga keliya ducadii allabariga haddaba qadihii xukunaa allabari inuu hor istaagaya ma aragta allabari iyo ducadaadii marka aad leedahay rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina in laguu qorabaqabtaba hadday qorantao waxba ka bedelmaynin laa tuaakhidna maa faa'idatuha intaa la ducaysanaya ilaahay la baryayo ilaahu saana yeel ilaah waxaa naga daa haddii wixii cimriga iyo xawliga kuu qornaay aan waxba ka bedelmaynin ducadu waxay noqon lahayd dhammaanteed bilaa faa'ida wax faa'ida ma yeelateen haddaba ducada axaadiideedoo dhanna saa wey saxaabada rag badan oo ka mida cumar iyo taabiciintii rag badan baa waxaa ducooyinkay ku ducaysan jireen ka mid ahaa ilaahayow haddaad igu qortay kuwa xunxune ayaanka darane ahlunaarka ilaahow iga tiro kuwa sucadada igu dar ilaahow haddii aad sucadada ku wanaagsan igu dartay liibaanayna ilaahu halkaa magaca igu daayo haka tirin ducaday ku ducaysan jireene aan cidi cid ku inkiri jirin bay ahayd intaasoo dhan waxaan rabaa inaan iraahdo qaybtan waxbaa ka bedelma waxaa laga yaabaa ishkaal inuu idinku yimaado qadarkii waxba lama bedelay iyo waxbaa bedelmi see la isu waafajinayaa wey intaan isu waafajinta gaarin mas'aladan takyiirkan dhacayaay waa mas'alo qofka ku bixinaysa amal iyo diilo wanaagsan inuu alla baryo oo uu ku dadaalo khayraadka si haddii xataa maalinkii caloosha hooyadii uu ku jiray ahlunaar loo qoray ilaahay ku dadaalay inuu baryo si in laga tiro waa meel ducana ka furan tahay alla barina ka furan yahay laakiin ishkaalka intaa waxay ka dambeeyaan xalliyo masalada markaad si fiican u akhriya tagyiir ilcumri cumriga ziyaat ilcumri waa nuqsaani iyo kutubta laga qoray ididila weynbaa waxay kaa geli xataa hooyada caloosheeda adoo ku jira haddii ahlu naar lagu qoray inay dhici inay dhici karto haddaa adigu asbaabteedii la timaada in ahlu jannaha lagugu qoro adiga un haysdhiganin wey qofkana waxay ku dhiirigelin dadaalka iyo ducada iyo allabari iyo khayr watacaala qofkii uu u qoray looxul maxfuudka waxaa ku qoran waxa kaba dambaysta ah hebel hebel xilligaasuu dhiman doonaa haddii waxaa la qorayaa meelaha qaarkood xilligaasuu dhiman haddaanu qaraabo xiriirinin laakiin qaraabada hadduu xiriiriyo xilligaasaa loo dibdhigi cimrigiisa haddaba cimrigaaga in la dibdhigaa bilasbaabi wey asbaabtan aad la timaado war markii ilaahay ilmo ku siinayo asbaabtii oo guur ah lagu waafajiyaa soo maa haddaadan guursan ilma miyaan dhali inkastoo hadda laiska waqaabo xaggaa lagu soo bacrimiyo laakiin caadi abiici ma aha guursan maayo ilmana waan dhali haddaad tirahda waxba cuni maayo inaan gaajoodana ma rabo inaan dhaxmooda dooni maayo waxna ka huwan maayo meel dugaalana ka tegi maayo wax waxaa jira la yidhahdaa itikhaadu lasbaabi asbaab inaad la timaado asbaabtu waxay ku timaadaa tawfiiq ilaahay laakiin haddana waxaad rumaysan tahay sababkaa haddaadan la imanin inaadan waxaa helaynin laakiin qasab maaha sababkii haddaad la timaada inaad wixii hesho haddaad gursata inaad dhasho qasab maaha inaad dherigeedaa laga yaabaa ama si ahaanba aadan u dhalin oo laguguma talagelin aadan dhalin inaad dhasho aan laguguma talagelin ama islaantan inaad wax isu dhasha aan laguma talagelinba soddon san intaad is qabtaan maalinkaad kala tagtaan ninka u horeeya ilmo u dhashaa naagta horeysa ilmo ku dhashaa dhacda idinku maan isu qadare inaad wax isu dhashaane labadiinaba okay baad haydeen islaan waxaa arkaysaa saddex nin intay mid walba muddo qabay waxba u dhali weyday ninkii afraad markuu guursaday u dhashay waxaan qorayd inay kaa wax u dhasho inay kuwaa waxba u dhalin baa qorayd haddaba islaantaasi wareeggii ay wareegaysay asbaabtii xagga natiijaabi xagga eeg ahayd baa xilligii u qadaraabaa sababkii tawaafuqiba ilmo ku heshay waa asbaabta ilahay qadaray ilahi subxaana wa tacaala markii malaa'igtu haddaba markuu malagu camalkaaga qorayo iyo ajasha iyo ma oga isagu midka runteed ku dambayn doonto sababkan intaad la timaado in cimriga laguu dheerayn doono iyo intaad la iman weyday in laguu soo gaabin doono waruma hayo laakiin looxulmaxfuudka waxaa ku qoran midka aad yeeli doonta kama dambaysta hebel sababta wuu la iman doonaa xiraada qaraabada halkaasuuna dhiman doonaa taa sababta cadaynaysa waxay ku dambayn doonta lama bedelo kuwan sokoo dhanse bedelaad baa suuragalka marka waxaa laga yaabaa adoo malaga laytulqadrigii hore naga tegey loo dhiibay kuwii nafta laga qibloon lahaa inaad tahay ajashiisa haddaadan asbaabtaa la imanin in asbaabta intii lagu waafajiyay naftii dib loo celiyo malakumoodkaa markii dib loola noqdo wax dhici kara wey laakiin waa adigu ducadii iyo allabarigii iyo asbaabtii shareicadu ay u jidaysay haddii aad ku dadaasho ood la timaadaad rajadaa weyn qabtaa qasabna maaha asbaabta intaad la timaado inaad natiijada heshay sida guurkiiba qasab ina ilmi inaad u dhasho laakiin waxyaabaha lagu gaaray asbaabta ka mida bay ka mid tahay taa intaan kaga gaabsado waktigiiba iyadaa cuntay marka wuxuu yidhi wasaadisu ka lixaad aliimaanu bilaqdaari in la qadarka la rumeeyo wey faayqinan bihaa yaqiini qadaartii walaa tumaari hana ka doodin fakullu shayin wax kastaba biqadaa'in wa qadarin buu ku ahaaday walkullu dhammaan wax kastoo qoranna fii ummi lkitaabi kitaabka asalka ee looxulmaxfuudka ah mustatar lagu qoray waxyaaba masaa'il oo baabu lqadaa'i walqadar soo gala buu ka hadlay laa nawa xidig wax tabataroo saameeyo wax keenay ma jiro laa cadwa istallaal xanuunna la isku tallaaloo iska madax bannaanoo socdana ma jiro walaa iyara iyarata baasaysi wax la baasaysto naftu ka dida oo saamayn lahoo waxyeello geysan karana ma jiraan laa camaa qada allaah wixii ilaahay xukumay tacaala korahaye xiwalan ka wareegitaanna ma jiro haddii aan asbaabtii hadda soo habmarrayn la qaadanin wax ilaahay kuu qorayna waclam anna maa asaabaka lam yakun liyukhtiaka wey laa awla awl iyo wax la yidhahda jiman iyo madax kuti waxaa tirahdaba ma jiraan laa haamata shimbiru ciyaysa in qof la dilay loo aarana ma jirto walaa safara bil safar balaayo la yidhaahdana ma jirto kamaa sidii bidaa arinkaas akhbara sayid اlbashari basharka sayidkooda nebi maxameda uu sheegay sal ly slam tan waa masaa'il dhowra laa nawa waxaa looga jeedaa dad baa waxay u haystaan xidiguhu inay saamayn leeyihiin horena waan uga soo hadalay sixirka markaan soo maraynayo isku aadanaanta buruujta inay sidaa iyo sidaa wax tarto baa qaarkood rumaysan yihiin waxyaabaa qasiska daraa'ifka waxaa ka mid ah laba qiso oo aada isu kala duwan ninka la yidhahdo cumar bn cabdilcasiis raximah اllahu tacaala xilligii khilaafada uu hayey buu xilli habeen inuu safro rabay nin baa wuxuu yidhi xidig buu fiiriyey dayaxu xidig hebel buu la fadhiyaa mansil hebel buu la fadhiyaa taana waxoogay balaaya dhacdaa la yidhi haddii la baxo ma fiicno ninkiiba wuxuu ka sheekayna wuxuu yidhi inaan raacaan rabay markii hore waxaan go'aansaday inaan ka haro markaasaa waxaan damcay buu yidhi inaan baraarujiyo isaga markaasaa waxaa yidhi niyo caawa dayaxu qurux badana markaasuu wuxuu yidhi wuri cumar waxaa laga malaynayaa inaad rabta inaad xasuusiso dayaxu inuu xidigeeba la fadhiyo inaad xasuusisaad rabta wax kale maa dayax qurux badana kaamaha annagu qorax iyo dayax midnana uma nagaano midnana uma safaro annagu ilaahay baa arrinta iyada gacanta ku haya wuxuu qadara un baana socon qorax iyo dayaxna waxba kuma laha saamayn annaga nama xayiraan nama xanibaan namana diraan jacfar jacfar ninkii ninkii baraamikada la dhihi jiray xilligii haruun rashiid wasaarada uu ahaan jiray nin jacfar ilbarmaki la yidhahdaa guri daar buu dhistay niman buu u tegey xidigiyo wuxuu yidhi xilli wanaagsan oon isku aadiye tegitaanka guriga ii sheega habeen baa xilli fiid la kala seexdayoo jidadku cidlo yihiin baa xilligaa xilligaa tag baa la yidhi isagoo lala socdo saa u xaragoonaya oo gurigiisa cusbaa inuu taga rabo xilligaasa ila xilligaasa fiican baa lagu yidhiyo baraka beele xidigiyo ah xilligaa u eegaye baa nin meelaha iska taagan bay soo mareen ninkii baa erey gabaya yidhi yudabiru binujuumi walaysa yadri wuxuu yidhi xidiguhu wax ku maamulayaa mase kale oga wixii ilaahaygii xidigaha lahaay uu qadaraya doonayna war uma haya buuyidhi wuu naxay marka ninkii baa loo yeeray wuxuu waxaan maxaa u tiri wuxuu yidhi nin waan iska taagnaa meelaan ka gabay gabayna ma aqaano meelaan ka keenay garan maayo si aan ku keenay garan maayo idinkanaad socotaan war umaana haynin anoo iska taagan bo ereyga igu soo dhacay adna waan iska hadlo waan iska iri waa laga haleeshiiyey ninkaas ninkii waxoogay lacagu sii orday dhaaf yihi balaaya ku qaadee wuu iska tagoo guriguu tegey dhowr maalmood kadib balaayadii ku dhacday waa la ogaa ninka haaruunu rashiid baaba ilaan ku soo maqnaa ninka waa lagu soo maqnaa isma oga isaga iyo kooxdiisiiba intuu qabqabtay niman wasaaraha xoog badanoo isaga laftiisa inay ciriiri geliyaan isku dayay bay ahaayeen iyo wuxuu dilo iyo wuxuu xiray iyo wuxuu masaafuriye ka dhigay jacfar albarmaki xabsi buu ku dambeeyey gurigii ma calfanin habeenkii lalahaa xidigtay ku aadan tahay wanaagsaneydee tagna waxaasay ku dambaysay waxay qasas cajaabi ka mid tahay ibnulqayim iyo miftaaxi daari saacada ay ku soo gurinayaan saa darteed laa nawa xidig abaar wata iyo xidig barwaaqo wata midna ma jiro godanna biyo ma keento suxul iyo mariikhna abaar ma keenaan calaadxaynna faqri ma keeno ururna taran badan ma keeno listinna shahwo badan ma keento damya kala taqaanaan waxbaa kala baranina waxay dhaheen laystin habeenkuu la fadhiya dayaxu ilmaha dhasha wiliya gabadhkuu dooni ha noqdee shahwada maba kala maba shahwad maba joogi karaba idaybi qolada tiraahda wayay dhaheen hebela laystin buu dhashay haddaad maqasho xidigaasaa loo socdaa iyaan lagu qarinin shirkigaas ilmahaad dhashayna urur ha u bixinin urur waxaa loogu bixiyey urur habeenku dayaxu la fadhiya ilmihii dhasha wuu tarmaa wiilka urur baa loo bixiyey habeenku dayaxu la fadhiyu dhashay urur la yidhaha haddaad aragtana tanjiim baa ka dambeeye now xidigaha waxaad sameeyey baa ka dambeeye iska ilaali cadaad xayn hadduu xidigoo dayaxo la fadhiya dhashana weligii faqri buu ahaan bay dhaheen xayn yar xoolihiisu ma dhaafaano weligii gurigiisa xoole kama buuxsamaan gurigiisana gaajo kama dhammaatay yidhahdeen xidigkaa cadaad xaynihi wax uu wataoo faqri ah ama khino uu wata ma jiro bishu hadday ku bilato waxay dhaheen godanna meel kastoo godan waa laga cararaayoo biyuun baa saa u jeeri daadkuyuusa ku qaadin oo godan maa wadata guguna wuxuu jawaabay dhaheen xilliga saca fiidkii la maalaya la hoos fadhiyo hoostiisa godanoo sii dhacaysa la arko xilligii godadku buuxsami jireen baa la jawaabay dhaheen taa waa xilli iyo waqti tan laakiin dayaxu hadduu ku bisho godan meel godanoo dhan ka carur wey beelaha xataa waxay dhahen roobba iyo biyahii daadkaa qaadiyo xoqi haddii uu dayaxu ku dhasho bishu ku bilata suxul iyo mariikhna abaar lagu baay baa ka dhici waa la baasaysan waxaasoo dhani laa nawa waxba kama jiraan habeenkii xudaybiya la joogay waa kii habeenkii waxoogay roobka da'ay subxii waa kii nebigu yidhi maogtihin rabbigeen wuxuu yidhi markaas waxay dhaheen allahu warasuulu aclam wuxuu rabbigeen waxau yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun bi labadaasay waa ka ugu berisaaka qolo an i rumaysan iyo qolo xidigo rumaysan faama man qaala qofkii yidhi muirnaa bifadli illaahi waraxmatihi fadli iyo naxariis ilah baan roobkan ku helay fadaaka muminun bi kaafirun bilkowkabi waman qaala muirnaa binawi kada xidigibel baan roobkan ku helay ninka yidhahdana fadaaka muminu bilkow kaafirun bi muminu bilkowkabi ilaahay nin inkiray oo xidig rumeeye wey ilahayna subana wataala qur-aankiisu kaga sheekeeyey arrinta saas oo kaleeta xidigintaas inaan waxba ka jirin qur-aanka lagu tilmaamay falaa uqsimu bimawaaqici الnujuum wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariimu fii kitaabi maknuun aayaadkaas culimmadu markay ka hadlayaan mawaaqicda nujuumta uu ku dhaaranaya waa manaazil alqamar bay qareen qaarna waa buruujsa yidhahdaan waxaa ka sii cadcad laakiin aayadda lafteeda markii la sii wado watajcaluuna risqakum matarka iyo roobka ilaaha idin sameeye anakum tukadibuuna ilahay inuu idin sameeye intaad beenisaan xidig hebel baan ku helay aad dhahaysaan wey marka arrimahaasoo dhan iska ilaali laa cadwaa wax istallaala ma jiro tallaalku waxa weye cudur la kala qaada wey tanna waa xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa cadwaa walaa tiyarata labadaas wax la baasaysto waan ka hadli doonaa laa cadwaa ma jirto cudur la isku tallaala ma jiro arrintaa nabig ala sl markuu saa yidhi nin reer baadiyaa istaagay sugsug rasuulka ilaahayow wuxuu yidhi geelu isagoo meel ciid wanaagsan oo gebiib daaqaya afkaa gebiibta inay gara waayaan baa laga yaaba mid carro wanaagsan cuntada sooma kala nafaqa fiicna dhirta baadiyaha ku taalanaya dhulka iyo ciiddeeduna uu ilaahay nafaqo kala duwan buu geliyey xooluhu mid waxaa jirta iyadoo barwaaqo ah ay ku baabi'i way dhergeen xoolihii barwaaqay ka dhergeen waana wada caato sida kubcad meel dagan meel dagan ma weyda la yihah meel la yihah meel kubcad la yihahdo kaleeto weligood boqolo aan aqoonin oo barwaaqada ku taala inay manfaco leedahay mooda ma weydaa la yidhi waad soo degaysaan oo dhulkoo barwaaqa ay xoolihii ka dhergi xoolihiina gaajo tabardaray wada dhammaan iyo dhul dalsan la yidhaahdo waxa yar ay xooluhu ka cunaan u nafaqa leh marka waxaa la yidhi wuxuu yidhi dhul dalsan ah xoolihii oo jooga oo quruxdoodii iyo suusuubiyadooda la yaabi unbaa awr dhukaan qabo unbaa iman jamalu ajrabu dhukaan qaba fa yujribu dhammaantood dhukaan baa ku wada dhici maxaa keenay buu ihi tallaalay dadkan haddaan tallaal jirin nabigu wuxuu yidhi faman acda alawala kii horreeye dhukaanku ku dhacay isaga yaa ku daaray haddii la yidhahd ilaahay baa ku riday kuwana ilahay baa ku riday wey faman acda alawala halkaa soo afjaray muu jeedaa haddaba waxaa la diidan yahay ma aha in wixii xanuunsanaa iyo jirooyinka qabay ood isdhex gashaan inay asbaabta ka mid tahay ma aha waxaa la diidan yahay sideedaba asbaabtu markay timaadana saan mar dhow soo marnay qasab ma aha wixii ka dhalan lahaa sababta inuu dhasho saa darteed waxaad arkaysaa qof jiran intaasoo dadoo jiran qof ku dhex jira oon weligii jiranin qoys waxaan aqaanaa soo labaatan qof dhannaa oo sideed iyo toban qof ay u dhinteen cudurka t b-da laba qofna weligood xataa habeen hargab uusan qabanin intii dhimatayna badankood ay gacanta hayeen madaxana hayeen markay dhimanayeen aaseen guriga ku wada noolaayeen iyagana weligood waxay yidhaahdeen hargab xataa habeenna ma qabanin intii kalena gurigoodii iyo gobashay ku wada dhammaadeen sababkii mukhaalafada waa la hayaa laakiin ilaahay ma qadarin sababkan aar iyo saamayn inuu yeesho iyo qof aan wax uu la kulmayba jirin oy toos keligiisa kaga dhacday baad arki asbaab kaley leedahay haddaba waa min alasbaabi isdhexgalku nusuus kalaa tilmaanto oon tilmaami doonaa laakiin ma aha dhexgalkaad dhex gasha toos inuu kaaga isaga dhici oo cudurku isagu iska fidi oo isagu kaa soo iska doonan oo bilaa qadari min allaahi uu kaaga isaga dhici ma aha waxaa caddaynaya nabigu xadiidka alatiisa aakhirkiisi wuxuu ku yidhi wafira min almajduumi firaaraka min alasadi qofka cudurka judaan kaa qaba sa libaax uga cararta uga carar waxaa kaloo uu yidhi laa yuuradu mumridun calaa musixin xoolo jiran yaan lagu darin xoolo caafimaad qaba waxaa kaloo uu yidhi idaa waqaca taacuunu biardin allah joogta hadduu daacuun ku dhaco ha ka bixina hadduu ku dhaco meelaydaan jooginna ha gelina hala kala karantiilo waay karantiilka cudurada khatartiihi wax shareecadu hore u sheegtay wey haddaba haddayna waxbaba asbaab xataa ayna ka mid ahayn kan maxaa magaaladii ha ka bixin loo leeyahay kaana ha gelin loo leeyahay kanna ka carar loo leeyahay xoolahanna yaan la isku darin loo leeyahay nusuustan waxay qiraysaa asbaabta inay ka mid tahay asbaabulmahaalikna in laga fogaado wax loo baahan yahay wey laakiin macnaheedu maaha asbaabteeda aadan ka fogayn ilaa ilaa uu kugu dhici oo isagaa awood gudbitaan leh sidii xilligaa dadku ay rumaysnaayeen ama in badan dhakhaatiira hadda ay rumaysan yihiin ma aha dhakhaatiirta waxay kuleeyihin meelaha qaarkood haddaad tagto haddaadan afka iyo gacmaha iyo madaxii intaad waxgashato laabtii aadan waxgashanin cudurkii fayruskaad qaadiyo jeermiskaa ku raaci jeermis waa ku raaci baa lagu leeyahy waa in laguu duubo afko gacmaha wax laguu geliyo korka wax laguu geliyo bahalo lagugu xirxiro waxaa lagu leeyahay haddii qof raaja laga qaadaya aad ag taagan tahayna ama ilmo caruurana fahalweyiin baa lagu geliy haddii kale way kala jeexi ee kan bay kala jeexi waxaa lagu leeyahay haddii meelaha qaarkood aad tagtana qof laysar lagu gubay haddaa u tagtana oo kiyaala waaweeyinoo muraayado oo kaa qariya bigta iyagii big ma qabaan ogow annaga waan la qabsanay kuleeyahay ama waxaa weeye tallaa wanala waa istallaalayo tallaa jirka ayagu difaac buu leeyahay waxaaso dhan marka laga soo gudbo waxyaabahan asbaabta cadwadu waa kamid asbaabta waa ka mid laakiin wax iska socda mehe qadar ilaahay markay waafaqdo unbay qofkii waxyeeli asbaabta malahaaligtana in laga fogaada waa la ysfaray walaa iyarata baasaysi ma jiro iyaratu waaa sideedaba waxaa jira qofku wuxuu ka didaa jira oo uu ka qaado sas ka qaado ama cabsi ka qaado ama aanu doonaynin waxa aanu qofkan doonaynin waa laba in nufuurka uu ka cararay nufuur abiiciya uu yahay iyo inuu yahay nufuur nafsi ah oon abiici ahayn nufuurka abiiciga waxaa looga jeedaa birta dhawaqeedi iyo waxyaabaha qaarkood qofku kasii liyoodaa jira waxyaaba uu dhibsadaa jira inuu maqlo bir dhawaqeed qof ilmo oohintii uu dhibsadaa jira wayaa waxyaaba abiici oo qofkuu dhibsan kara wey taama iyaro lama yidhaahdo iyaro waxaa la waxaad qalbi ahaan uga didaa la yidhaahdaa ood ka qaaddo waxan dhibaata amuu keena dhibaata ka soo socota asalkeeduna min aayri shimbirahay ka timid oo carabtaa waxay aqoon jirtay waxay aasaas u ahaan jirtay waxa fiican iyo waxa xun waxaa lagu kala saadaaliyaa shimbiraha subaxii markuu safrayo ama meel aadayo ama uu guursan rabo ama baadi doonayo marku horaysa shimbiruhu kicin jiray hadday midig u duulaanna abshir buu dhihi jirayoo waa min alyumni waalbarakati wey hadday bidixu duuraana min ashamaali wasumi wey balaayo weeye baadina ma doonay meel lama aadayo wey waxyaabihii kalee lamidka ahay oo dhanna kadib waa la raaciyey marka wax la baasaysto innaga soomaalida aad bay baadiyaha ugu badan tahay annagoo reer baadiyaan iska ahayno magaalada ma aqaana waxa tusaalayogeeda tirada badane baadiyaha si fiican u aqaana subaxii xoolaha marka intay lumaan baadiyaha baadi la doono hadduu waxa horeeya kaa soo horbaxa dameer noqdo ama wax horeeya kaa soo baxa doofaar noqdo waxaa la dhihi jiray bas maanta baadidii la heli maayo waaba iska sii nixba waad mooraal jabiba waxaa lamida subaxa u horeeyeed ka lahda subaxa hore ama baadi doon ama risiq raatee hadday qof dumara wax u horeeya kaa soo horbaxa noqotana waxaa weeye waa haweyda buu dhihi markaas soo dhex tuuro inuu xabood ku dhuftaa laga yaabaa haddii uu noqdo waxaan garanayaa meela soo maray ama safara soo maray baa nin lagu dilay nin baa nin dilay subaxii intuu kalahay buu xabad ku dhuftay ninkii waa dhintay qayladii oo gartii loo fadhiyaan anoo safara imid maxaa yidhi ninku ninka muxuu u dilay subaxiiba de baadi ka lahayo markaasuu ka hor yimid baa la yidhi waxaa hadduu ka hor yimidna ninku reer hebel buu ahaa baa la yidhi adoo baadi u kalahay reer hebel hadday kaa hor yimaadaanna waa balaayo sheekay haddaan sii wadwadnay waxay bay dhaheen reer hebelkaa laftooda waxyaabaha falxadka iyo qof fiican lagu noqdo ayaan badan labadii cirguduuda nin reer hebel inaad dhibto wey subaxii iyo maqribkii nin reer hebel haddaad dhibto waxbaa lagu gaari bala jaariyar intaa laeg waxyaabaha la bishaaraysta waxaa ka mid a subaxii markaad saa u soo kalahdo bahasha eelada ma garanuugta layihahda bug hadday hortaada ka boodo abshir weye maanta waa la heli shimbiraha markaa u nimaado soomaalidu haddii guumays la arko baasha gumaysta la yidhaahdo horta haddiiba ay ka cida reerka agtiisa kolaba qof baa dhiman doonaa la yidhaahdaa geeri baa soo socota hadday say u soo duulayso guryaha mid kamida ku degta ama geed korkiisa uu ku hosyaalla ku degtana reerka balaaya u soo galbatay wey waa inay sadaqa la baxaano wadaaddo u yeertaano qur-aan akhristaano rabbi tugmo gaara ay galaan balaaya ku soo socote waa baasha gumaysta carabiga buuma baa lagu yidhahdaa gumaysta albuuma carabtuna sidaas caadadii jaahiliyada carabta gumaysta saasay uga carari jirtay balaayo u arki jirtay ama ciideeda hadday maqlaan shimbiraha meelaha qaarkood soomaalida aan ku arkay iyagoo bishaaraysanaya waxaa ka mid a qooleyda asha qooleyda la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid a qooley ma taqaanid rag baa garan lamiya de rag loo tilmaamaya arkay qooley qooley ma la yaqaanaa bahalkan gallayrka la yidhaahdana waa awliyaba mood baa la yidhaahdaayo hadduu saa hortaada u buubo bas weeyaba adoo gaajaysan haddii la arko waxaa leeyahay hadaad iska daba socoto dhowr jeer daba socoto raashin baad u tegi meel yaalla oo saasaa la dhihi jiray waxyaabaha saas oo kaleeta ah waxaa ka duwan waxyaaba waaqic oo tajribo lagu arkay baa jira shimbiraha qaar yar yaroo waxaa jira haddii intay kusoo ag istaagto ay kulbagelaan intay ku degto wiswiswiswis dhahdo waxay rabtaa inay wax ku tusto way ku horkici markaad duulisaba geed bay ku dayi soo raac bay ku leedahay markaad raacda shimbirtaas ama malabay ku kor istaajin oo geedkay geed bay ku wareegeysan geedkaad ay ku wareegeysato ama malab baa ku jira geedkaas ama mas iyo wax lamida ku jira ama libax baa kaaga dhow taa iyadoo qadaya mujaraba wey geed bay ka duuli waa dabageli rabaadiyu marka way yaqaanaan waadna iswaardiyeyn malab inay kuu geysana rajaad ka qabtaa mas iyo libaax iyo afkaga gelisa waad ka baqaysaa shimbirtaa ma taqaanaan buli baa la yidhahda halkaa rabadii waa yaqaanaan ninkii baadiyaha xoolaha soo raaci jiray bulida waa yaqaanaan shimbir yaryar weeye waa la yaqaanaa reer baadiyaho ama malab bay kuu geyn ama mas bay kaa durridi ama libaax bay aga wareegeysane isir baa la yidhahdaa waxaana dabeecadda lagu arkay dad markay aragto xaggan ay kaa degi xaggan ay kaa degi way boodboodi way qayli way ciciyi markaad kusoo dhaqaaqdana dhinacii wax jiri bay u duuli dabagal wey marka intaan ma aragnay waxaan umay nimankan waxay carbiya haddii loo keeni lahaa inay cilmi intaa ka badan nimanka dabeeraha kaga qoslisiiyey ama aaaala mid looga wareega ma jiro laa awla ma jiro awlku waa nooc jinka iyo shayaaiinta kamida oo carabtu waxay dhihi jireen markaad baadiyaha socotay maal cidlaah bay hortaada ka muuqanayaan sidii dad sii socdaad moodi xilliga galabtii ah bay ku horkici markaasad walaahi galab weye aagana cidlo weeye dadkaas gaar caawa aad la berida wehesho tiri wadaday kaa leexin marka saa usii hiigsanaysun baa arka wadadiina ka lumay gabalkiina ku dhac meel cilaana taagan marka aad bay uga cabsan jireenoo shayaaiinta dhibka badan weeye carabi dhihi jirtay waa kuway magan geli jireen wainahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduhum rahaaqan waxuu nagu yar eg soomaalidu say uga cabsadaan waxyaabahan oo kaleeto markaadan wixii inagu aynaan aqoonin laga yaaba soomaalida gobolada qaarkood in laga yaqaano meelahan jinku ku badan yahay oo ceelasha xoolaha ka waraabsado iyo magaalooyinka nalka iftiimiya uu ku leeyahay la arka habeenkii meelaha hadda laga yaabo kuwan oo kale in laga helo soomaalida waxaa jira wax la la yidhaha madax kuti ma taqaanaan baal madax kuti la yidhaahdo oo waxaa la yidhi habeenkii bay guryaha ag timaadaa dhegtay saartaayoo hooyada iyo aabbahay oo kuu yeelaya bay magaca lagugu yeelayay dhegaysataa maalintii xoolaha markaa raacday iman hooye hebeloo way ku dhihi markaad tiraahday ku cuni xalay magacaada soo xafiday basha madax kutida la yidhahda wax arkay weli bidi ku jira aniga nin odayo waayela wuxuu igu yidhi madax kutidu xayawaanka la dhihi jiray soomaalida madax kutida la baxay wuxuu ahaa xayawaankan adubbu la yidhaahdo adub sooma taqaanaan baalkan barafka jooge dhogorta badan meelaha barafkaa jooga baa wuxuu igu yidhi ninkii weligu nool yahay nin saraakiisha hore somaliya ka mid ahaan jiray buu ahaa hadda waxaan filayaa da'diisu waa lixdan iyo toddobaatan buu dhexeeyaa wuxuu yidhi xilligii ingiriiska bay xabad keeneen gobollada waqooyiga soomaaliyana keeneen baalkii baa la sii daayey barafkiisiina wuu waayey dadna wuu laayey baalkiibaa magac loo bixiye la waayey madax kuti baa la yidhi isagiina wuu dhintay sheekooyin badan baa markii laga sameeyey carruurta lagu cabsin jiray sheekada waa lagu sii dardaray buu yidhi waxaan carruur buu maqlaa iyo wuu hadlaa iyo laakiin odayaal baa ii sheegay buu yidhi madax kuti bahalkaasay dhihi jireen magac soomaaliya mali horta marka waa insaxad riwaayatuhu wey insaxad riwaayatuhu nin maxamed hebel lookaala la yidhahdo saraakiisha soomaaliya ka mid ahaan jiray wey ninka ragii saraakiisha is garanayaan baa laga yaabaa ninkaasaa sidaas igu yidhi walaa laa haamata wax haama shimbir la yidhaahda ma jirto haamadu soomaalidu way taqaanaa waxay yidhahdeen qofka marka la dilo shimbir baaciyo oo ooyo oo ilaa loo soo aara ooyo soma dhidhahno tama taqaanaan ilaa ninkii dhiig loo daadiyo oo raggii dilay looga soo aaro shimbirkiisi wuu ciyayaabay soomaalida yihahdaan taas ahaama la yidhahda carabta ay taqaano carabta waxay dhih ninka markuu dhinto ee qabriga la geliyo ee la dilay madax maskaxdiisii alhaamatu maskaxda la yidhahdaa baash waxbaa ka soo baxaa shimbira meelahay wareegtaaye way ooydaa way cidaa waxaana aamusiyoo qaboojiya dhiig in loo daadiyo loogu aaray dhiiggaasi ku qabowdaa carabtaasaa dhihi jirtay tii baa soomaalida usoo gooshay waxaan arki jiray ninka shimbirkii baa ciyayo maa la ii aara maa la ii aaruu leeyahay baan odayaasha ka maqli jiray oo ka sheekaynaya xilligaas xilliyaan dhoweyn walaa safara safar balaayana ma jirto bisha safar balaaya soomaalida u taqaanaa markay safar soo gasho balaayaa dhici oo kanaa dhici oo kanaa dhici oo kanaa dhici oo kamaa sida bidaa arrinkaasi akhbara uu sheegay sayid ulbasari bashari laa qawla walaa haamata walaa safara waa axaadiid nabiga ka sugan ammaanteed calayhi salaatu wasalaam intaa bal qadarka aan kaga baxno waa nagu dheeraaday wa haaliun rukniga saddexaad martabad saddexaadii martabat lixsaani weeye wa tilka taana aclaahaa waa tan ugu sarraysa lada raxmaanee raxmaanka agtiisa wahwa kaasi rusuukhu lqalbi qalbiga oo ku sugnaado ku xididaystaa la yidhaahdaa filcirfaani alla aqoonsigiisa xataa yakuuna alghaybi ilaa allihii indhahooda ka maqnaa uu noqdo kalciyaani sidii iyagoo arka an tacbud allaha kaanaka taraahu wey ixsaankuna laba martabuu leeyahay martabada hore inaad u caabuddo rabbigaa sidii adigoo arka oo ku hor joogo ma aragtid laakiin sidii baa lagu yidhi adoo arka inaad u xasuusnaata rabbigaa subxaana wa tacala had iyo goor midda labaadna waa inaad u caabuddo fain lam takun taraahu fa inahu yaraaka sidii isaga oo ku arka tanaa hoosaysa sidii isagoo ku arka inaad u caabuddo waxaa ka taamsan sidaa adigu arka inaad u caabuddo bay yidhaahdeen halkaas maanta ku dilina wsal allah waslam ala muxamadi subxaana allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد
waxau yidhi cashirkanu ka bilaabanayaa mualifku raximah اllahu tacaala iimaanuna yaziidu biالطaacaati wanaqsuhu yakunu biالzallaati waahluhu fiihi calى tafaaduli hal anta kalamlaaki aw kaالrusuli والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنوره بعد أربعين, بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حرى ليخلو بذكر ربه عن الورى وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي والنبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى نشهد بالحق, نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق cashirkeennu maanta qaybta hore wuxuu ku saabsan yahay masaa'il la xiriira baabu liimaan wixii u dambeeyeen cashirkii hore ku soo marnaybaa wuxuu ahaa amaan ku soo jirnay arkaanu lislaami arkaanu liimaani iyo arkaanu lixsaani oo islaamka iyo iimaankaba martaba jamcinaysa asaynu soo marnay cashirkii ugu dambeeyey halkan wuxuu kaga hadlay tobankan baydee soo socota lix mas'ale oo ka mid ah masaa'ilul iimaanka walow uusan masaa'ilkii iimaanka aimatu sunna kutubtooda kaga hadlayeen ee masaa'ilka iimaanka la xiriiray ahaa aan wada dhammaystirin oo qaar uu ka tegay jiro jiraan haddana wuxuu isku dayay bal inta ugu badan ee uu soo ururin kara inuu soo koobkoobo masalada koowaad waxaa weeyaan ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihi iimaanku inuu korna u kaco hoosna u dhaco masalada labaadina waxaa weeyaan tafaadulu ahliliimaani fiihi dadka iimaanka muminiintu inay iimaankoodu kala badan yahay oo iimaanka la kala iimaan weyn yahay iimaankuna kala xoog badan yahay masalada saddexaad waxaa weeye qofka kabaa'irta ku dhacay in aan iimaan kaamil ana la siinaynin iimaankiibuu ka baxay aan la dhahaynin ee meel u dhexaysa u noqo